بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا إخواني في الله حنكون حشرني كتاب التوحيد عشر كان وعشر كبقول إيه لحدا وحانا كشرحينا oo ka bilaabanaya baabka lixdan iyo labo uu shiikhuu u baabeeyey baabu maa jaa fi dimmati illaahi wa dimmati rasuulihi sala allahu calayhi waalih wasalam shiikhu baabkan waxa uu ku keenay aayad iyo xadiidkii bureyda oo dheeraa marka in sha allahu tabaaraka wa tacaala xadiidkan bureyda aada buu u dheeryahay waa kala goynaynaa marka aayadda iyo qeybtiisa hore casharkaanaan ku sharaxaynaa casharka dambena qeybta dambe ayaan ku sharaxaynaa waa hal xadiid oo aynu kala jarayno u dheerya hal cashar ma qaadayo wuxuu u baabaystay shiikhu baabu maa jaa fi dimat illaah adima dimadu waxa weeye waa cahdiga iyo ballanta cahdiga iyo ballanta la galo oo ilaahay lala galay ama dadku dhexdooda gelayaan oo ilaahay isku aaminayaan waxaa la rabaa qofku inuu ballantaa ilaaliyo oo uusan burin ayaa la rabaa marka dhimma waa alcahdu sida aynu aayadda ka arkayno dhimigu waa cahdiga wey cahdiga marka aynu allah la galnay oo laynaga rabo inaynu oofino waxa weeye waa cibaadadii waa daacadii waa islaamnimadii wax walba oo wanaaga wa awfuu bicahd illah macnaha cahdiga ilaah in la oofiyo maujeeda cahdiga allah subxaana wa tacaala in la oofiyo ayaa la is amray cahdigaa marka allah lala galay waxaa ugu waaweyn inaynu ilaahay caabudno sida xadiidkii aynu ku soo marnay macaad oo ahaa xaqullaahi an xaqullah xaqa allah uu addoommada ku leeyahay waxay tahay xaqullahi cala alcibaad an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-a wa xaqu lcibaadi cala allahi anlaa yucadiba man laa yushrik bihi shay-a idan waa cahdi weeye ilaahay inaynu caabudno aynu cid kale caabudin baa laynaga rabaa ha waxaa allahna inoo ballanqaaday haddaynu ilaahay keliga caabudno inuusan ina cadaabin oo shirki qofkii ka dheeraad ilahay inuusan cadaabin ummadihii horena waa la amray oo cahdiga iyo ballanta waa laga qaadi jiray inay diinta ilaahay u gargaaraan inay nebiyada u gargaaraan inay waxa weeye u nusreeyaan marka waxaasoo dhan waa cahdiga allah oo allah subxaana wa tacaala fi suurati albaqara iyo yaa bani israa'iila fatulaha maaragtay oofiya cahdigii ilaahay oofiya war cahdigii ilaahay ka bixinina ha anna cahdigiinaan oofinayaa marka meelo badan bay qur-aan ku soo aroortaa marka cahdiga ilaahay waa in la oofiya waayo ballantii nabiga lala galayna taa unbay soo hosgelaysaa waa daacadii amaa dadka dhexdooda wixii cahdi iyo ballana ay wada galaan iyagana saasoo kale inay oofiyaan ayaa la rabaa oo qofku hadduu ballanta ka baxo sida inoo imaan doonta waa calaamadaha lagu garto munaafiqa lama raba in uu qofku ballanta buriyo lama rabo allah subxaana wa tacaala waxa uu yidhi aayaddan uu shiikhu soo qaatay waa fii suurati naxli waxa uu yidhi wa awfuu bicahdi illaahi idaa caahadtum wa amar wa awfuu oofiya oo dhammaystira bicahdi illaahi cahdigii ilaahay aada la gasheen idaa caahadtum haddii aada ballan gasheen macnaha cahdigii ilaahay oofiya idinkuna dhexdiinna cahdigii oofiya markii aada ballantaan walaa tanqudu alaymaana bacda tawkiidiha ha burinina alaymaana dhaarihii aada gasheen bacda tawkiidiha markii la adkeeyey ka bacdi ha burinina walaa tanqudu alaymaana bacda tawkiidiha waqad jacaltum allaha calaykum kafiila ilaahay baadna ka uga dhigateen kafiil ay wakiilan ilaahay baad u tala saarateen oo waxaad isku aaminteen waa allah oo dhaartaad ku dhaaranayseen cahdiga iyo ballanta ile cahdiga waa ballanta lagu adkeeyo waxa weye la adkeeyo waay ha wa bicahdillaahi awfuu ha yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud marka ballanta iyo cahdiga la galo in la oofiyaa la rabaa wa bicahdillaahi awfuu meelo badan ba qur-aan kusoo aroorta haddaba maxaa loo jeedaa markaa oo laynaga rabaa waxa weeye haddaad ilaahay balan la gashay oo cibaadadii iyo nadarkii iyo wax walba fuli say tahay u fuli oo ha ka bixin oo markaad adkaysay kabacdi ha burinin haddaad bilow aadniga ballan la gashayna ballantii sidii aad u gashay uga soo baxa taas ayaa laga rabaa qofka muslimka halkaa culummadu waxay keenaan markay halkaa sharaxayaan oo shiikhu hadda fatxulmajiidka oo kale markuu sharaxay culummadu waxay keenaan mas'alada la yidhaahdo xilfiga dadku hadday wax ku heshiiyaan oo xilfi galaan oo wax isku cahdi iyo ballan ku galaan bergii hore waxaa jiri jiray qabla alislaam xulufaysi baa jiri jiray qofku intuu u yimaado qabiil ayuu xulufo la noqon jiray cahdi iyo ballan buu la geli jiray iyaguu ka mid noqon jiray ama dhowr qabiil baa waxay ku heshiin jireen ama kooxa kooxo inay isku hiiliyaan inay waxunbay ku heshiin jireen cahdi iyo ballan bay geli jireen markii islaamku yimid ayuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa xilfa fi lislaam xulufaysi iyo kooxa kooxaysi ma jira islaamka dhexdiisa waa la joojiyey wax alla wixii xulufaysi jiray oo qabla alislaamna waxa weeye islaamku wuxuu u kordhiyey adayg oo macnaha wixii qabla alislaam ahaa oo cahdi iyo ballan ay isla galeen oo diinta waafaqa waa la ogolya amaa bacda alislaam dadku waa muslimiin waa walaalo weeye inama almu'minuuna ikhwa xulufaysi ma jiro kooxa kooxaysina ma jiro halkaa marka waxay culimmadu aada ugu radiyaan markay halkaa marayaan dadkan dambe oo bidcada la yimid oo dariiqooyinka iyo shuyuukhdii beecada qaadaya iyo kooxa kooxa la samaynayo oo mucaasiriin oo waxa weeye xisbiye iyo in beeca iyo ballan lala galo marka ay aayadda u daliishadaan oo lagu yidhaahdo hadhow ilaahay wuxuu yidhi wa awfuu bicahdi illaahi idaa caahadtum aslanba marka horeba in beecadaa la galo oo cahdigaa la galaba baan bannaanaynba oo wax bannaan ma ah beeco waxaa iska lahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam abubakar baa ku xigay cumar baa ku xigay cuhmaan baa ku xigay cali baa ku xigay waa haluma jara saasay u socotay amiirka dadka xukuma ayaa beecada iska leh amaa shiikh iyo koox koox iyo xisbi iyo waxaadaasoo dhan inay beeco qaadaan baatil weeye culimadana waa diideen kutub badan baana lagaga hadlay mawduceedii hadda maaha marka cumuuman ballantii waa in la fuliyaa oo cahdigiiyo ballanta laga soo baxawa taa waa min addiin munaasabada uu baabka u keenayana waxay tahay marka la weyneeyo ballanta iyo cahdiga waa tacdiim ilaahay la weyneynayo halkaa ayuu tawxiidka ka soo gelaya haddii ballantii la buriyo waan la weynaynaa hadda waxa weeye iimaankii baa nusqaamaya oo tawxiidkii kamaalu tawxiidkii ayaa inaga maqnaanaya halkaa ayuu munaasabada ka soo gelaya xadiidka marka aynu aragno qeybtiisa hore oo waxa weeye laba qaybood baanu u qaybanaa qaybta hore baynu xadiidka sharaxayna wacan burayda radia allaahu canhu waa burayda ibnu xuseyn waxa uu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa idaa amara amiiran calaa jeyshin aw sariya awsaahu bitaqwa allah waman macahu min almusl- min almu'mi- min almuslimiina khayra nebigu wuxuu ahaa buu yidhi kaana kaana mar haddii la yidhaahdo istimraar ayay ku tustaa macnaha mar walba oo nebiga calayhi salaatu wasalaam madiinuu jeegay ciidamuu dirayay jihaad baa lagu jiray idaa amara amiiran hadduu madax ka dhigo nin amiir uu uga dhigo calaa jeyshin ciidan jeyshka waxaa la yidhaahdaa baa la waa ciidanka badan oo ciidanka wixii afar boqol ka bataa ayaa jeysh la yidhahdaa la yidhaha haddii uu gaaro ciidankaasi ilaa afar boqol oo nin waxaa la yidhahdaa baa la yidhi jeysh aw sariyatin wixii afar boqol ka yarna sariyaa la yidhaahdaa bay dheheen koox qaarna culummada waxay yidhaahdeen jeyshna waa ciidanka badan sariyaduna waa ilaalada iyo kooxdii meel loo diro ilaa haddii toban qof meel loo diro ninbaa amiir looga dhigay ha fawdo ma ahayn islaamku lama ogola fawdo jihaad baa lagu jiraa dagaal baa lagu jiraa tobankaa nin markay meel ka dagaalamayaan amiir baa loo samayn jiray wixii ka badanna kabasi waa min baabi awla marka taasay culammadu ku fasireen idaa amara amiiran idaa amara ay madax hadduu ka dhigo amiiran in madaxa jeyshka uga dhiga calaa jeyshin ciidan uu uga dhigo oo meel nebigu u diro aw sariyatin ama ciidan yar oo waxa weeye markaas aan gaaraynin afar boqol haddii uu meel u diro awsaahu ay amiirkiiba wuxuu u dardaarmi jiray awsaahu bitaqwa allah taqwada ilaahay buu u dardaarmi jiray taqwada ilaahay la isku dardaarmana waxa weeye taqwadu waa alwiqaaya waanaha taqwada waxaa la yidhahdaa waa alwiqaaya waa dhowrsanaan ittaqillah marka lagu leeyahay alla ka dhowrsa wey oo cadaabkiisa iyo ciqaabtiisa wixii ku gaarsiin laha iska ilaali marka tacaariif badan bay culammadu ku tacriifiyaan waxaa ugu kooban taqwada in la yidhaahdo biimtithaali awaamirihi wa ijtinaabu nawaahi macnaha inaad amarka ilaahay iyo amarka rasuulka u hogaansantid oo ilaahay amarkiisi aada khilaafin ee wixii alla kaa nahayna bannaanka ka martid taas ayaa taqwo la yidhaahdaa ha waman yattaqi llah yajcal lahu makhraja marka awsaahu wuxuu u dardaarmi jiray keligii si khaasa bitaqwa allah wuxuu odhan jiray alla ka cabso meel kastoo aad joogtid axaadiidtii kale waata ahayd ittaqi llah xaytumaa kunta meel kastoo aad joogtid alla ka cabso ayuu u dardaarmi jiray waman macahu min almuslimiina khayra inta muslimiintaa kula jirtana khayr iyo wanaag kula dhaqan oo khayr iyo wanaag u samee ama iyagaba wanaag buu u dardaarmi jiray oo dardaarankii kulligood waa ku dhici jiray ninkaana si gaar ah maadaama amiir laga dhigay inuu dulmi sameeyo ama khaldamo ama awood isticmaala la diidaya u naxariisa dadka kula socda ayaa la oranayay marka taas ayuu kula dardaarmi jiray fa qaala wuxuu odhan jiray markaa kabacdi uqzuu bismi illaah fii sabiil illaah uqzuu duula oo dagaal gala ghaswigu waa duulitaanka ama dagaalkii ha la galo ama yaan la geline laakiin waa in loo ambabaxo jihaadkii ayaa ghaswi la yidhaahdaa uqzuu markaa baxa oo dagaalki aada fii sabiil illaah uqsuu bismi illaahi ay mustaciiniina bismi illaah ilahay idinkoo kaalmaysanaya ku duula idinkoo ilaahay kaalmaysanaya ha oo marka allah kaalmaysta weeye wastacin billaahi oo kale weeye fii sabiili illaah jidka ilaahayna ku duula sabiilillahina nebigaa fasiray waxa weeye man qaatala litakuuna kalimatullahi hiya alculyaa fahuwa fii sabiili illaah waddan baan u dagaalamayaa iyo qabiil baan u dagaalamayaa iyo xoolaan u dagaalamayaa iyo waxaasoo dhan fii sabiilillahi lama yidhaahdo xukun baan u daga waxaa lama yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa qofka noqda man qaatala litakuuna kalimatullahi hiya alculyaa fahuwa fii sabiililah kelimadda ilaah iyo diinta ilaah inay sarrayso inaad waxa weeye u dagaalamo weye ha uqsuu marka bismi illaahi fii sabiili illaah taa u dagaalama yaan la dagaalanaa qaatiluu la dagaalama man kafara billaah ciddii ilaahay ku gaalowday la dagaalama dagaalkan marka man kafara billaah qeybta dambaa lagu sharaxi doonaa dariiqa loo marayo macnaha qofka diinta hor istaaga oo dacwadii hor istaaga oo ka hor yimaada oo dagaal kala hor yimaada lala dagaalamaya almuxaarib baa la yidhahdaa amaa qofkii dacwada ogol la dagaalami mayo waynu arki doonaa arrimaha dambe oo markaa lala dagaalamayo iyo dacwada loogu yeerayo iyo jisyada laga qaadayo gadaal bay nooga imaanaysaa casharka dambe aan ku sharaxayna marka qaatilu man kafara billaah waxaa ku baxay halkaa inaan lala dagaalamaynin qof islaama qof islaama hadday dhacdo qof islaama in lala dagaalamo waa qof daalima oo ku soo weeraray waa iska celin kartaa oo gurigaaga kugu soo weeraray laakiin isku si loolama dagaalamo axkaamtoodu waa kala duwan tahay wixii aad isaga difaaci karid baad isaga difaacaysaa haddii aad ta ku qaylisid uu kaa tegayo xabad ku dhufan maysid hadduu waxa weye ul keliya kaaga tegayo xabad ku dhufan maysid macnaha sida ugu fudud oo uu kaaga tegi karo baa lagula dagaalamaya hadal haddaa isaga celin kadhid gacan u fiidin maysid marka qofka muslimkaa dagaalkiisa iyo qofka gaalkaa oo kala duwanyana muxaaribka marka qaatilu man kafara billaah saas wey haddana wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam uqsuu duula walaa taqulluu afar arrimood buu nabigu istaba dhigay oo nahya marka afartaasaynu xadiidka ku sharaxaynaa oo kusoo gebagabaynaynaa uqsuu duula walaa taqulluu ghuluul ha samaynina ghuluulku waa khiyaanada xoolihii khaniimada jihaad marka lagu jiro oo meeshii gaaladii laga adkaaday xoolaha laga helo ilaa la qaybiyo qofna wax kama qaadan karo qofkii marka qaar qarsada oo khiyaama taasaa ghuluul la yidhaahdaa waatuu allah yidhi waman yaqlul ya'ti bimaa qalla yowma alqiyaama waana kabiiroo khatar weeye xilligii nebiga maalin baa jihaad lagu jiray nin baa dhintay oo la dilay markaasay yidhaahdeen hebel waa shahiiday kallaa buu yidhi nebigu may naartaan ku arkay isagoo ku jira mara uu khiyaamay oo uu kala baxay khaniimadii inta aan la qaybin marka waa kabiira waa arrin khatara oo kabaa'irtay ku daraan culummadu ghuluulka khiyaanadu ma fiicna ha wax bannaan ma aha waxaa soo gala bay dhaheen culummadu sida ay caddeeyeen waxyaalahan mujtamaca ka dhaxeeya oo dowladda oo waxa weeye la khayaamayo oo nin walba waxa weeye meesha uu haysto suu rabo maalkii hantidii ummadda uu suu rabo ka yeelayo waa quluul wey waayo waa maal mushtaraga qof keliya ma leh dad badan baa xalaashaday hadda markii ay waddankeenna burburtay dowladdii xoolihii dowladda iyo waxa weeye maalkii dowladda iyo guryihii iyo bangiyadii iyo dad baa iska qaatay baabuurtii dowladda waxaasoo dhan waa quluul bay noqonayaan waayo waa hantida ummadda ka dhaxaysa wey qof keliyana xaq uma leh towbadeedana culummadu waxay dhaheen waa in la celiyo waay oo markaas lagu bixiyo masaalixulmuslimiin sida laamiyada iyo isbitaalada iyo wixii la mida lagu bixiyo marka walaa taqulluu quluul ha samaynina waa nahyi wey walaa taqdiruu qadarku waa waa ballanburinta haddaad ballan gashaan oo cadowgii heshiis la gashaan ballantaa burinina waayo waa aayatulmunaafiq waatay ahayd aayatulmunaafiqi thalaat idaa xadatha kadab wa idaa wacada akhlaf idan markaa ha burinina oo ballantaa ka bixinina leeyi walaa taqdiru taana waa min alkabaa'ir lama ogola waa calaamaat lmunaafiq walaa tumathiluu tamthiilku waxa weeye soomaalidu waxay yidhahdaan waa bakti wareen macnuhu waxa weeye haddii aad gaalkii dishid ee jirkiisa waxba ha ka bedelin oo tamthiilku waxa weeye waa qofkii waa in sanka la gooyo dhagaha la jaro waxa weeye caloosha la dilaaciyo qofkii oo meyda hadduuba dhintay qofkan waa dhintay meyd buu noqday ma bannaana in wax aad dambe ah ku samaysid markuu noolaabaad la dagaalamaysa laakiin mar hadduu dhintay sakiin kuma sari kartid waayo wax bannaan ma aha oo lama ogola in allaha kataba alixsaana likulli shayin wax walba ilahay ixsaan buu ka or waidaa qataltum fa axsinu lqitla qofkan waa dishay soo ma aha mamnuuc weeye inaad jirkiisa wax u geysatid oo aad wax ka bedeshay lama ogola wuxuu tilmaamaa sheekh cuthaymiin raximah allahu tacaala waxay culummadu isku khilaafeen buu yidhi haddii matalan gaaladiibaad dagaalamaysaan qof alla qofkayda ka qabtaanba intay dilaan ayay tamthiil ku samaynayaanoo sanka jarayaanoo dhagaha jarjarayaanoo xumaynayaan ama isagiioo nool bayba saa u gelayaan iyaga kii laga qabto ama laga dilo ma lagu samayn karaa qaar baa culimmada waxay yidhaahdeen isku khilaafeen culimmadu qaar ba waxay yidhaahdeen hadday arrintaasi macnaha keenaysa inay marka kaga joogsadaan oo israadaan war innagana raggeenna sidaasaa loo gelayaa aan iska dayno haa waa bannaan tahay bay dheheen wa ilaa asalkeeda wax bannaan ma aha oo tamthiilku wax bannaan ma aha muladu waa googoynta wey midda afraad wuxuu nebigu nahayay walaa taqtuluu waliidan ay sagiiran walaa taqtuluu hadilinina waliidan ilmo yaraa hadilinina ay awlaadda iyo waxaa mamnuuca macrakada dagaalka marka lagu jiro jihaadka lama dilayo caruurta lama dilayo dumarka lama dilayo odayaasha waaweyn oo howlgabay oo meel iska fadhiya lama dilayo ruhbaanta kuwa suufiyada ah oo meelaha kiniisadaha iyo gala waxaasoo dhan waa mamnuuc oo nebigu calay sala slaam waa inkiray maalin qaswo iyadoo lagu jiro ayuu arkay qof dumaroo la dilay wuu inkiray nabiga calayhi salaatu salaam tani mid dagaalamaysa ma ahayn buu yidhi maxaa loo dili idan marka lama ogola waxaasoo dhan waa mamnuuc marka walaa taqtuluu waliidan idan marka afartaa arrimood ayaa layna laynaga nahiyey waxa weye nabigu walaa taqulluu quluul ha samaynina walaa taqdiruu ballan ha ka bixinina waa mowdicu shaahidka xadiidka loo keenay waa ballanka baxaan iyo qeybta dambe inoo imaan doonto walaa tumathiluu tamthiilna ha samaynina oo dadka dhibaataha u geysanina walaa taqtuluu waliidan afartaasba xaaraam weeye ninka amiirkaabuu nebigu kala dardaarmi jiray ha samaynina ayuu odhan jiray intaasoo dhan waxa la ogol yahayna ma aha kabacdi marka insha allahu tabaaraka wa tacaala halkaa ayaan ku joojinaynaa waxaa dhow inooga bilaabanaysaa waxa weeye fa idaa laqiita caduwaka halkaa ayaan ka bilaabi doonaa insha allahu tabaaraka wa tacaala haddii kale waa inagu dheeraanayaa waxaynu khulaasatlqowl ka qaadanaynaa casharkan in la ilaaliyo ballanta oo aan ballanta la burin oo ay tahay min aliimaan laa iimaana liman laa cahda lahu qofka hadduunan cahdi iyo ballan lahayn iimaankiisu kharaab weeye marka waa in ballanta la fuliyaa oo ay ugu weyn tahay ballantii ilaahay lala galay oo ah ilaahay keligii in la caabudo rabbigeenna yahay alastu birabbikum waa in lagu dadaalo marka insha allahu tabaaraka wa tacaala qeybta dambana gaar baan ka dhigaynaa walxamdu lilah rabbi alcaalamiin